mashruuca k f w j r b oo ay waddo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda faw oo laga hirgelinayo gobolka geda gaar ahaan degmooyinka kale ah doolow baled xaawo luuq baardheere buurdhuubo iyo garbaharey fariintan waxay ku saabsan tahay muhiimadda cuntada miisaaman cunooyinka miisaaman waxa ay muhiim u yihiin caafimaadka qofka iyo jidhkiisa guud ahaan waxay ka kooban tahay dhammaan nafaqooyinka muhiimka oo ay ka mid yihiin borotiinka dufanka caafimaadka leh fitamiinada macdanta karbonhaydraytka iyo biyo ku filan qaadashada cunno miisaaman waxay keentaa awood jireed mid maskaxeed iyo weliba awoodda u adkaysiga cudurrada faa'iidooyinka cuntada miisaaman kow caafimaadka jirka waxay gacan ka geysanaysaa ilaalinta miisaanka jirka muruqyada iyo weliba lafaha oo xoog yeesho labo korriinka iyo horumarka carruurta iyo dhallinyarada cuntada miisaaman waxay muhiim u tahay horumarinta maskaxda iyo jirka saddex ka hortagga cudurrada waxay yareysaa halista cudurrada sida sonkorta wadna xanuunka iyo weliba dhiigkarka afar awoodda maskaxeed nafaqooyinka ku jira cuntada miisaaman waxay kor u qaadaysaa awoodda xusuusta iyo weliba fikirka si loo helo cunto miisaaman waa muhiim in lagu daro cunooyinka kala duwan sida khudradda midhaha hilibka kalluunka digirta iyo badarka iyadoo laga fogaanayo cunooyinka dufanta badan ama kuwa sokorta badan leh
haddaan nahay annagu indheergarada aqo